bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud ayaa weli waxa uu magaalada baladweyne ee gobolka hiiraan kulan kula leeyahay odayaasha dhaqanka kaasoo la doonayo in odayaasha lagu qanciyo ka qaybgalka shirka maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya mudane cabdulqaadir sheekh cali diini ayaa waddanka masar kula kulmay madaxweynaha dalkaasi cabdilfataax casiisi iyadoo la soo gebagabeeyey shirkii wasiirada difaaca ee waddamada saaxil iyo saxaraa wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya michael kiitin ayaa argagixisada al-shabaab waxauu ku eedeeyey adeegsiga carruurta ee dagaalada howlgalkii ka dhanka ahaa kooxda al-shabaab ayaa weli waxauu ka socdaa gobolka mudug iyadoo ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedkuna ay guulaha horle ka gaareen dagaalka ay kula jiraan firxadka al-shabaab ciidamaha ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo hore tababar loogu soo xiray degmada bardaale ee gobolkaasi bay ayaa waxaa lagu wareejiyey hub iyo qalab loogu talagalay in ciidankaasi ay ku howlgalaan dad looga shakiyey inay xiriir la leeyihiin kooxda al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa in lagu qabtay waddanka uganda wararka dibadda ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a waddanka biljamka magaalada brasaris waxaa maalinta tallaadada ah si rasmi ah dib loogu furi doonaa garoonka diyaaradaha ee magaalada brasaris oo qaraxyadu ay ka dhaceen maalmo ka hor iyadoo sidoo kale maanta uu baaqday bannaanbax la doonayey in dadka magaalada brasaris ay ku muujiyaan sida ay uga waxan yihiin weerarkii ay ku dhinteen in ka badan soddon iyo kow ruux
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda efemka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale subaxa wanaagsan waa toddobiyo labaatanka bisha saddexaad ee maarso sannadda laba kun lix iyo toban subax ahda warkii oo fiidsan madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu weli magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kulan kula leeyahay odayaasha dhaqanka iyo qeybaha bulshada kulankaas oo looga arinsanayo sidii odayaasha dhaqanka iyo qeybaha bulshada ee gobolka hiiraan ay kaga qeybgeli lahaayeen shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe wariyahyaga ibraahim xamuud geedi oo halkaasi ku sugan ayaa ka warramay sida kulamadu ay socdaan waad mahadsan tahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ku sugan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya uguu hogaaminayo kuwaas saacadii lasoo dhaafay kuga kala duwanaan lahaa odayaali waxgarad deegaanka ah oo ku aadan in dadka reer hiiraan lagu qanciyo inay ka qaybgalaan shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ee ka xiran magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe welina kulmada ay soconayaan oo qabaayilka deegaanka oo madaxweynuhu leeyahay madaxweynaha iyo horyaasha dadka deegaanka dhammaan waxay ka hadlayaan in dadka deegaanka laweyto fikirkooda ku aadan iyo waxyaaba ay qabanayaan madaxweyne waxau sheegay inuu muhimkaa in dadka deegaanka kabaayirka kala duwan inay ka qaadgalaan shirka jowhar isla markaasina waxyaabaha ay qabaan dadka laga qanciyo si markaasi maamulka gobolada hiiraan shabeelle xaloolayso waxaana madaxweynehu sheegay in ka qaybgalka shirka waa mid muhiim ah maadaama maamulka waa mid laga dhisay dhulka shacabka ku dhaqan labada gobol madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa doonayaa dadka reer hiiraan ee tabanaya waxyaabaha yaryar ee dhaliinsan waxau sheegeen oo ka qancin doono islamarkaasina waxyaabaha wigi magaalada beledweyne qayb ka tahay in dadka uu ka xaliyo waxyaabaha ay qabanayaan beelbeelna iyo kulamada u socdaan ilaa hadda waxaa jira beelo kala duwan ku dhaqan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan la kulmay madaxweynaha kuwaas oo qaarkood madaxweynuhu isku afgarteen inay si wanaagsan u qaybgalaan shirka maamul samaynta gobolada hiiraan shabaab dhexe halka kuwa kalena wiilay dhiman yihiin ama kulmada wiilay soconayaan laakiin hadda wax cad saxaafadda lagama siiman ku aadan kulmadaasi tani markii hoyimid madaxweynaha uguu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa jira sugidda amniga si aada loo adkeeyey wadooyinka muhimka magaalada beledweyne waxaa lagu arkayaa ciidamo kala duwan oo ka mid ah kuwa nabadgelyada iyo weliba ciidamada amisom ee ku sugan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan dhinaca kale waxaa jira howlgallo kala duwan ciidamadu ka sameynayaan dhammaan deegaanada hoo yimaada magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan si markaasi kooxda nabadiidka ah aysan waxyeelo ugu geysanin dadka ka qaybgalaya kulamada ama aysan wax qalqalka u abuurin intaa shirku madaxweynuhu la leeyahay dadka deegaanka
waad mahadsan tahay ibraahim maxamuud geedi wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa waxa uu waddanka masar kula kulmay madaxweynaha waddankaasi cabdilfataax asiisi iyadoo lasoo gabagabeeyey shirkii wasiirada difaaca ee waddamada la isku yidhaaho saaxil saxaraa kaasoo diiradda lagu saaray ammaanka waddamadaasi yuusha cabdulaahi cumar ayaa ka warramay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya mudan cabdiqaadir sheekh cali diini ayaa soo gebagabeeyey booqasho shaqo oo muddo afar maalmood qaadatay oo uu ku joogay dalka masar taasi uu kaga qaybgelayay shirka dalalka isutagga saaxil iyo saxaraha oo ka dhacay dalkaasi intii shirka uu socday wasiirka gaashaandhigga ayaa kulamo la qaatay wasiiro dhiggiisa oo ka socday dalalka saaxil iyo saxaraha oo ugu horeeyey dhiggiisa masar sadqi subxi iyo taliyaha ciidanka masar maxamuud hagaasi bayaan laga soo saaray shirka dalalka saaxil iyo saxaraha ayaa lagu caddeeyey dhismaha xarun dhexe oo isku dubarida howlaha la dagaalanka argagixisada oo saldhig loogu dhigayo waddanka masar sidoo kale waddamada ayaa ku heshiiyey dhismaha gole wasiira oo rigli ah oo qaabilsan nabadda iyo ammaanka mandiqadan ugu dambayntii munaasabad hadimo sharafeed ah oo lagu soo gebagabeynayay shirka dalalka saaxil iyo saxaraha ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dalka masar cabdifataax al siisi iyadoo wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya iyo madaxweyne siisi ay is-arag gaar ah yeesheen islamarkaana ay ka wada hadleen waxyaabihii ugu dambeeyey ee arrimaha soomaaliya iyo xoojinta xiriirka labada dal wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya michael kitin ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ay weli ay caruurta soomaaliyeed u adeegsanayaan dagaalada ay kula jiraan dowladda iyo weliba maamul goboleedyada dalka ka jira master michael kitin ayaa war qoraal ah oo lagu qoray wakaaladda wararka faafisa ee dalka shiinaha ee shinwa waxa uu ku sheegay in dadkii caruurtii lagu qabtay dagaalkii ciidamada puntland ay kula galeen togga suuj ay muujinaysay in kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ay weli askareynayaan caruurta soomaaliyeed una adeegsanayaan dagaalada ay ku qaadayaan deegaanada gobolada dalka michael kitin waxauu arrintaasi ku tilmaamay inay tahay wax laga xumaado isagoo bulshadana ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii loogu hortegi lahaa askareynta caruurta michael kitin ayaa sheegay in dagaalkii puntland ay kusoo bandhigtay soddon iyo afar ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo caruur u badnaa uu muujinaya sida kooxdu ay weli ugu dhiiran tahay in caruurta ay u adeegsato dagaalada waxaana uu sheegay in waxaasi ay yihiin tallaabooyin muujinaya dhibaatada ay bulshada ku hayaan kooxaha argagixisada michael kitin ayaa sheegay in looga baahan yahay caalamku inuu tallaabo u qaado sidii argagixisada looga ciribtiri lahaa soomaaliya waxa uu dhiiro geliyey dadaalada dowladda soomaaliya iyo maamuladu ay kula dagaalamayaan kooxda argagixisada ah ee al-shabaab waxaa kaloo uu bogaadiyey howlgalka ciidamada ammaanka ee galmudug ay kula dagaalamayaan kooxda al-shabaab michael kitin ayaa sheegay in caruurta ilaa hadda ay soo bandhigeen maamulada puntland iyo galmudug ee laga qabtay kooxihii firxadka ahaa ee al-shabaab ee dagaalka u aaday deegaanada puntland iyo galmudug ay muujinayaan in kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ay si joogtaha u isticmaalaan caruurta dagaalada ay kula jiraan kooxaha maamulada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya waxaana uu sheegay in arrintaasi loo baahan yahay in hadda tallaabo looga hortagayo loo qaado howlgalkii ka dhanka ah kooxda al-shabaab ayaa weli waxau ka socdaa gobolka mudug kaas oo lagu baacsanayo firxadka al-shabaab ee ku dhuumaaleysanaya deegaano ka tirsan gobolkaasi ciidamada ammaanka ee galmudug ayaa hadda waxaa la sheegayaa in ay wadaan howlgalkii ugu dambeeyey oo ay kooxdaasi ku bartilmaameysanayaan iyadoo kooxdaasi qaarkeed ay go-doon ku yihiin deegaano hoostaga gobolkaasi mudug ilaa hadda mas-uuliyiinta maamulka galmudug waxay sheegeen in inka badan toddobaatan ka tirsan argagixisada al-shabaab lagu dilay howlgalka ciidamada amnigu ay wadaan waxaa kaloo ay sheegeen in inka badan lixdan maleeshiyada al-shabaab ka tirsan gacanta lagu dhigay intii uu socday howlgalkaasi mas-uuliyiinta galmudug waxay intaa ku dareen in sidoo kale la qabtay doonyo loo arkay inay yihiin gurmadka al-shabaabka firxadka ah ee ku sugan qeybo ka mida gobolka mudug waxaana adduunyadahaasi mid ka mid a saarnaa afar qof oo midkood naaquda ahaa halka saddex kalena ay ahaayeen dad caadi ah kuwaas oo watay isgaarsiinta gacanta ee loo yaqaano fooneyaha mas-uuliyiinta galmudug waxay sheegeen in howlgalka ka dhanka ah argagixisada al-shabaab ay sii wadi doonaan ilaa ay ka xaqiijiyaan in deegaanada hadda ay ku dhuumaalaysanayaan ay nadiif ka yihiin islamarkaana inta ku jirta dagaalkaasi firxadka lagula jira gacanta lagu soo dhigayo ama la baabi'inayo ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo hore tababar loogu soo xiray magaalada bardaale ee gobolka baay ayaa lagu wareejiyey qalab ciidan oo ay ku jiraan hub kuwaas oo loogu talagalay in ciidankaasi ay ku howlgalaan waryahayaga siraaji sheekh isxaaq ayaa ka waramay runtii ujeedka loo soo gaaray degmada berdaale waxay ahayd sidii ciidan halkaasi tababar muddo ugu socday lagu gudaysan lahaa agabka ay ku howlgali lahaayeen ay ugu horeeyaan qoryaha aakeyga foodhisadan u badnaa iyo gaadiid degaan sidoo kale intii wafdigii socday waxay howlgalla xoogan ay ka sameeyeen ciidanka midooda africa amisom iyo kuwa xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiisha koonfur galbeed soomaaliya oo iskaashanaya inta udhexaysa baydhabo iyo berdaale oo runtii kooxda gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ubus dadka shacabka isticmaalayay wadooyinkaasi dhibaato fara badan ku hayay runtii howlgalkaasi ma jirin cid ku lugle al-shabaab ama lagu tuhunsanyaa lagu soo qabtay laakiinse ciidanku waxaasi buuxda ay la wareegeen aagagii ama goobihii dadka shacabka ay ku dhibaatayn jireen al-shabaab halkaasio ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed durba ay ka dhigteen bar control ama bar ciidan oo runtii wadadaasi ammaankeeda lagu sugaayo waxaa sidoo kale la qaaday intii howlgalkaasi u socday isbaarooyin sharci darra ah oo wadooyinkaasi yaalay oo dadka shacabka ama gaadiidka shacabka oo iska leeyihin oo isticmaalaya wadooyinkaasi lacago baadan laga qaadanayay marka kulamo ayaa waxay la qaadan doonaan maamulka degmada berdaale iyo qiibaha kala duwan ee bulshada rayidka iyagoona kala hadli doona sidii loo sugi lahaa ammaanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan degmada berdaale iyo deegaanada kale hoos imaanaya ciidankaasi waxay gaarayaan tababarka muddo hore ayaa loo xiray safarkii kan ka horreeyey saad la socotid waxaa berdaale soo gaaray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo ciidankaasi tababarka u xiray waxaana tiradooda ay gaaraysay saddex boqol iyo konton waxayna qeyb ka yihiin ciidamada loo tababarayo degmooyinka gobolka baay ama degmooyinka gobolada koonfur galbeed soomaaliya ee baay bakool iyo shabeellada hoose waana sidoo kale ciidan qeyb ka ah daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya ciidamadan qoryaha loo qeybiyey ee ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ma ciidamada maamulka koonfur galbeed keliya mase waa ciidamo oo laga kala keenay oo ciidamadii isku dhafka ahaa ee dowladda ay sheegtay aada umahadsantahay saan hore kugu sheegay degmooyinka gobolada koonfur galbeed soomaaliya waxaa loo tababaraya ciidan ka mid noqonaya daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya si gaarana looga tababarayo ciidanka ama dowladda koonfur galbeed soomaaliya
halkaad warkaasi kala socotaan waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waddanka biljamka magaalada baraslis waxaa maalinta talaadada ah si rasmiya dib loo furayaa garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi oo maalmo ka hor uu ka dhacay laba qarax oo ay fuliyeen naftood halligayaal waxaana qaraxyadaasi iyo qarax kale oo ka dhacay waddo tareen oo ku taalla gudaha magaalada baraslis ee caasimadda waddanka biljamka ku geeriyooday inka badan soddon iyo koow ruux dowladda biljamku waxay sheegtay in si rasmi ah maalinta talaadada ah uu garoonka diyaaradaha ee magaalada braslis uu dib u howl bilaabi doono maanta banaanbax la qorsheynayey in dadka magaalada braslis ay ku muujiyaan sida ay uga xun yihiin weerarka argagixiso oo gallaaftay soddon iyo kow ruux in ka badan dad ka badan laba boqol iyo toddobaatan iyo shan qofna ay ku dhaawacmeen ayaa la baajiyey mas-uuliyiinta qaar waxay sheegeen in ammaanka aan weli la hubin sidaa awgeed banaanbaxa loo baajiyey dadka waxay u diyaar garoobayeen in ay banaanbaxaan ha yeeshee waxaa mar qura laga war helay inaanay suuragal ahayn in maanta la qabto banaanbaxaasi dadku ay ku muujin lahaayeen sida ay uga xun yihiin weerarka kooxda argagixisada ah ee daacish ay ka fulisay magaalada barasalis ee caasimadda biljimka ahna caasimadda wadamada midooda yurub saraakiisha ammaanka ee waddanka biljamku waxa ay sheegeen in hadda ay socdaan howlgallo la xidhiidha dadkii weerarkaasi soo abaabulay ilaa hadda dacwad oogayaashu saddex qof ayay waxa ay sheegeen in dacwad la xidhiirta in ay qayb ka ahayeen falal argagixiso ay dacwado ku soo oogayaan mas-uuliyiinta biljamku waxay sheegeen in ammaanka ay ku dadaalayaan sidii loo xaqiijin lahaa waxaa kaloo socda dadaalla midooda yurub ay wadaan kaasoo lagu caawinayo waddanka biljimka la iskagana kaashanayo kahortagga weerarada argagixisadu ay qorsheynayaan ama ay doonayaan inay ka fuliyaan wadamada midooda yurub warkii oo aad kala socotay radio muqdisho waa naga intaa cidda usaga waxay dib kaga heli karaan barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho dot net faad cabdigaas ayaa farsameynaya